guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee soodimaha ayaa magaalada xardheed ka fura tababar muhiima loo qabtay howlwadanada ka shaqayn doona diiwaangelinta codbixiyaasha doorasho qof iyo cod leh degmada xardheed ee tababarkan ayaa qaybka dadaalada guddigu ku xaqiijinayo hufnaanta iyo daahfurnaanta deged socodka doorashooyin iyadoo la diyaarinayo shaqaale aqoon iyo xirfad leh qabashada howlaha diiwaangelinta dadweynaha codbixinta degmada xardheer ee gobolka mudug guddiga ayaa sheegay in tababarkan muhiim u yahay hirgelinta nidaamka cusub ee doorasho qof iyo cod ah oo dalka looga gudbayo nidaamkii hore ee qabaailada ku salaysnaa howlwadanada la tababaraya ayaa laga soo xushay qeybaha kala duwan bulshada degmada xardheer ee gobolka mudug gudoomiyaha degmada xardheer ayaa uga mahad celiyay guddiga doorashooyinka qaranka diiwaangelinta iyo sidoo kale ka shaqeynta doorashooyinka dalka ee ka dhacaya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee dalka waxaan rajaynaynaa in waxa la imarayo faham badan loo yeesho fursaddaana aan la lumin dhammaantiin waxaa wakiilka tihiin dadka reer xardheere dadka reer xardheerena waxaa anfacaya si habsami leh oo wanaagsan oo dowlad jacayl ah waxaan leenahay wakhtiga iyo saacadaha iyo macallimiinta iyo dhammaan in si fiican loo dhagaysto xardheere waxay rajaynaysaa dhawaanahan ama maalmaha soo socda inay aada diiwaangelintii si daahfuran dadka ayagoo qanaaco badan qaba dareemaya inay fursad u tahay waxaanu rajaynaynaa muuqaalka ka baxa xaradheere inuu noqdo muuqaal ka duwan degmooyinka kale dadkuna ay isweydiiyaan in xaradheere ay ayadoo hadda dhow la xoreeyey ay qabto waaqica iyo codbixintu faa'iidada ay bulshada u leedahay waxaan rabnaa qof walba inuu heli karo inuu doorto waxa uu rabo waxa uu diidana waxaan rabnaa inuu codkiisa ku diido waa mahadsantihiin guddiga doorashooyinka qaranka ayaa ku howlan sidii loo diiwaangelin lahaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada kala duwan dalka taasoo qayb ka qaadanaya dadaalada lagu jira in la qabto doorasho qof iyo cod oo lagu soo dooranayo golayaasha kala gedisan ee dowladda federaalka dowlad goboleeda dalka